lanna maxaa yeelay janaasadeedii waxaa ku tukaday abu hurayra abu hurayrana wuxuu dhintay sanadkii lixdanaad hijriyada islaamka sida saxa ah nafahantiisaa la yidhaahdaa maya konton iyo sagaalkiibuu dhintay lixdankiibuu dhintay kadibna waa la tilmaamaa lakiin sida raajixa waxa weeyaan sanadkii lixdanaad maxaa yeeley ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa isagoo ducaysanaya xadiid nebiga loo rafcinayana wuu yahay oo fii bacdi alaxyaan nebigu ka wariyaa salawaatu llahi wasalaamu caleyh istaciidu billah min caami sitiina waimaarati sibyaan lafdigii ohanaya nebiga laga warinaya salawaatu اllah wasalaamu caleyh allahuma inii acuudu bika min caami sitiina waimaarati sibyaan taasuu ilahay ka magangeliyo weydiisan jiray subxaanahu wa tacaala waana tilmaamis nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya sanadka caamu sitiin hijriyada islaamka sanadka lixdanaad ee hijriyada islaamka in ay bilaabanayso imaarat sibyaan caruurta in madax laga dhigo waana w waktigii u yaziid ibna mucaawiya mucaawiya ibna sufyaan wiilkiisa madax noqday weeyaan nebigu tilmaamaya salawatu llahi wasalaamu caleyh abu hurayra taasuu ilaahay ka magangeliyo weydiisan jiray haddaba intuusan taa gaarin yaa ilaahay oofsaday subxaana wa tacaala maxalu shaahidka nooga dan leenahay waxa weeyaan hadduu isaga lixdankii dhintay isagaa ku tukaday caaisha radi allahu tacala canha caaishana waxay dhimatay qabla dalik oo ah konton iyo sagaalka hijriyada sida saxa ah ee raajixa maxaa yeele umi salama iyo caaisha ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin ummahaati اlmu'miniin isagaa ku tukaday baa la yidhaahdaa madiinayna ku dhinteen ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin fakayfa low adraka الzamaan ka waran hadduu labiid sanadkan aynu joognayo wakhtigan aynu joogno soo gaari lahaa umina caaishana radiallahu tacaala canha konton iyo sagaal sano kadib hijiradii nebiga weeyaan oo macnuhu waa afartan iyo sagaal sano kadib wafaatkii nebiga salawaatu اllahi wasalaamu caleyh waxay dhimanayso konton sano ma gaarin bacd الnabiyi salى الlaه alay slm waktigay sidaa u calaacalayso oo ay leedahay kayfa low adraka الzamaan curwa bnu zubayr oo ardaygeeda ahaa habaryarna ay u tahay oo walaasheed asma binti abi bakr ay dhashay aabihiina waa zubayr bn cawaam weeyaan oo min cashri mubashiriina bاljanة waa taabici weeyaan meesha walaalihii qaar ka mid ay saxaabo ka yihiin sida cabdullahi bn zubayr lanna zubayr bn cawaam asma markuu guursaday dhowr carur ay u dhashay oo waxaa ka mid ahaa cabdullahi bn zubayr wuxuuna ahaa awal mawluudi اlmuhaajiriina fi lmadinati اlmunawara ilmihii ugu horeeyey ee magaalada madiina munawara loogu dhalay muhaajiriinta wuxuu ahaa cabdullahi bn zubayr meesha reer ansaareed ay ka yihiin nucmaan ibnu bashiir wmaca dalik bacda الnabiyi salى اlه alay slam bacda wafaati الnabiyi salى اllah alay wasalam waxaa dhashay curwa bnu zubayr aabihii iyo hooyadii haddaba waa saxaabo weeyaan awowayaashiina oo ah abubakr sidiiq iyo umu rumaan iyo halkaana waa saxaabo weeyaan beytkaasuu ka dhashay waa beyt اlcilmi weeyaan habaryartii caaishuu ka warinaya xadiidkan isaga ah markaasuu wuxuu leeyahay curwa bnu zubayr radia allahu tacaala canhum ajmaciin kayfa low adrakat caaisha hada الzamaan ka warama caaisha hadday sanadkan aanu nool nahay iyo zamankan aanu nool nahay ay soo gaari lahayd waa ina zubayr bn cawaam wey ninka sidaa leh hooyadiina ay tahay asma bn binta abi bakr awowgiina uu yahay abubakr sidiiq habaryartiina ay tahay caaisha radi allahu tacaala canha wuxuuna ka mid ahaa fuqahaau sabca ragga ugu cilmiga badan taabiciintu ka mid ah maxaa yeelay cilmigii caaisha oo dhan ayuu qaatay isagoo la wadaagsaday cilmigii kale oo dhan ragga taabiciinta ah wuxuu odhanaya ka warrama hadday caaisha zamankan aanu nool nahay soo gaari lahayd waxaa ka warinaya isagana wiilkiisa oo ahaa hishaam bnu curwa ah arday wuxuu sheekh u ahaa zuhri iyo ragga la midka ah wuxuu odhanayay fakayfa low adraka الzamaan curwa raxmat اllahi tacaala calayh fakayfa low adraka الzamaan wahaakada sanadku ku soconayaa ilaa imaam khaiib abaqdaadi imaam alkhaaabi raxmat اllahi tacala aleyh fi kitaabihi اlcuzla qisada markuu warinayay sheikha shaykhii maxamed la yidhi adigu ka waran maxaad leedahay inaan culimadiisii oo dhan baa sidaa soo yidhi markaasuu wuxuu odhanaya anigu maxaan dhahaa ilaa inaan carada ayadaa madaxa isaga daadiya mooye wax qiimaa miyaa jira zamankan isaga ah wax qiimaa miyaaba jiraba culimadii tage cilmigii teg sidaasay culimmadu tilmaamayaan ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin walidaalik ayaa waxay inoo tilmaamaysa qisadaa dhammaanteeda cilmigii tegey uuna la tegay culamadii nacam walidalika ayaa cabdullah bn mascuud radi allahu tacala canhu w ardaah sida imaamu daarami raxmat اllahi tacala aleyh fi kitaabihi sunna uu kusoo aroorinayay muqadamada waxaa kaloo warinaya culimo kala duwan wuxuu odhanaya radi allahu tacala canhu w ardaah cilmi cumar markuu dhintay wuxuu la tegey tiscata acshaar اlcilm oo ah toban marka loo qaybiyo cilmiga sagaal ka mida cumar baa la tegey radi allahu tacala canhu ardah lafdi kale wuxuu tilmaamayey low qusima low wadica cilma ahli اlardi fii kafa wawadica cilmu cumari fii kafa larajaxa cilmu cumar haddii waxa dunida ku nool wuxuu tilmaamaya waa zamankiisi cabdullah bn mascuud radi allahu tacala canhu ardah cabdullah bn mascuudna wuxuu dhintay labiyo soddonkii hijiriyada islaamka waktigii cuثmaan radi allahu tacala canhu ardah uu xukumayey buuba dhintayba labiyo soddon hijiriyadii islaamka iyuu dhintay markaa ayuu wuxuu leeyahay radi allahu tacala canhu ardah cabdullahi bn mascuud haddii waxa dhulka ku nool cilmigooda kafa la saaro cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhu ardahna kafa la saaro cilmiga cumar baa ka raajix noqon lahaa nacam waa runtii weeyaan maxaa yeelay qowlkii nebigaa sida ahaa salawaatu اllah wasalaamu calayh xadiidkii fi saxiixi اlbukhaari wakayrihi ku soo arooray in nebiga calayh الsalaatu wasalaam uu odhanaya kitaabuulcilmi uu ku warinaya waxaan ku ru'yooday oo la itusiyey iyadoo caano la isiiyey caanihii baan cabay ilaa ay ciddiyahayga dheragtii ay ka muuqatay oo ka wabxay nebigu salawaatu اllah wasalaamu calayh uma wixii iga soo haray cumar baan siiyey buu yihi nebigu salawaatu اllah wasalaamu calayh rasuulka allow maxaad ku awishay baa la yihi rasuulku wuxuu yihi cilmi rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii buu arkay oo qof walbaba dhar uu qabo dharkuna meel u gaarsiisan yahay cumarna uu qamiis qabo qamiiskuna dhulka jiidayo rasuulka allow maxaad ku awishay baa la yihi cilmi buu yihi nebigu salawatu llah wasalaamu calayh idan cumar wuxuu ahaa radi allahu tacaala canhu ardaa cumar radi allahu tacaala canhu ardaah wuxuu ahaa mid aad iyo aad u cilmi badan haddii cilmigiisa kafa la saaro saxaabada intooda kale wtaabiciin oo u ahla alardi siduu cumar cabdullahi bn mascuud tilmaamayo kafa la saarana cilmiga cumar baa ka raajixsan shaki ma laha cilmiga cumar baa ka raajixsan shaki ma laha lianna maxaa yeelay muwaafaqaadkiisa uu waafaqayo kitaabka alle subxaanaه wa tacaala fi lqur'aani اlkariim way ka badan tahay inta kayrkii ay waafaqayaan laa shaka cumar iyo abu bakr haddii la yihahdo halla isu fiiriya abu bakr baa ka cilmi badan laakiin abu bakr ma raagin siduu cumar u raagay labaatan sanuu noolaa meesha abu bakr uu laba sano ka noolaa toban sano cafwan ayuu noolaa cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ardah iyo ziyaado wax dheer meesha abu bakr uu ka noolaa laba sano oo keliya iyo dhowr bilood macnuhu waxa weeyaan labadaa sanona wuxuu mashquul ku ahaa qolooyinkii ahlu ridda sida la garanayo wakafara man kafara min alcarab qolooyinkii zakada diiday qolooyinkii nebinimada sheegtay iyo la dagaalankoodii dhulka markuu islaaxiyey ayuu dhintay radi allahu tacaala canhu ardaa markuu islaaxiyey ayuu dhintay radi allahu tacaala canhu ardaa laakiin cumar waa caga dhigtay cilmigiisana waa fiday dadkiina waxbay ka barteen radi allahu tacaala canhu ardaa cabdullahi bni mascuudna fahaantiisa sidaa leh baa wuxuu ka mid yahay dadkuu cumar la yaaban yahay radi allahu tacala canhu ardaha cilmigooda qisooyinkiisana aad bay u badan yihiin liajli dalik ayaa cumar radi allahu tacaala canhu ardaah geeridiisii wuxuu la tegey tiscata acshaar اlcilm sagaal marka loo toban marka loo qeybiya cilmigii shareecada islaamka sagaal ka mida geeridii cumar bay barraacdayba waxa inoo qoran ka hadli mayno waxa inoo qoran ka hadli mayno leanna waxa inoo qorana maanta ina soo gaaray naf ahaantooda iyada naftirkeedaanba waxay tahayba waxaanan marka loo fiiriyo cilmiga ay culimmada islaamka ka tageen waa waxaan waxba ahayn maxaa yeele fi tarjamati imaam moxamed ibni jariir aabari abu jacfar moxamed ibni jariir aabari raxmat ullahi tacaala calayh marka laga warramayey ayaa wuxuu odhanayeen imaam ibni jariir aabari raxmat ullahi tacaala calayh afartan sano ayuu maalin walba wuxuu qorayey arbaciina safxa afartan sano ayuu maalin walba wuxuu qorayay arbaciina safxa macnaha waxa weeyaan afartankaas sano markii uu dhammeeyey wuxuu ka tegey wax gaaraya wax ku dhow lix boqol oo kun oo safxadood weeyaan waa shan boqol iyo siddeetan iyo ziyaado kun weeyaan oo safxadood maanta maxaa inoo yaalla maxaa inooga yaalla ibnu jariir aabri keligii waxaynu ka helno waa taariikhda waxaynu ka helno waa tafsiirka waxaynu ka helno waa ikhtilaaf alculamaa waxaynu ka helna waa atafsir oo caqiidadii ah intaa iyo wax la mid aynu ka helna aan macno lahayn kutubtiisii dhannayd ee nus milyanka kor uu dhaaftay lixdan boqol ee kun gaaraysa safxadood idan cilmigu ma aha kan la diiwaan geliye ee la qoray ilaa kan la xifdiye laabta lagu xifdiye weeyaan kaa isaga ayaa ilaahay rafcinaya oo qaadanaya subxaanaه wa tacaala biqabdi اlculamaa buu ilaahay la qaadanaya subxaanaه wa tacaala biqabdi اlculamaa ayaa ilaahay la qaadanaya subxaanaه wa tacaala ilaa dadka ay ku soo haraan kuwa dad la moodo laakiin aan daad ahayn suuradda dad bay oga egyihiin dadka runta ee la tilmaamayana waa raggii ilaahay tilmaamay subxaanaه wa tacaala fi kitaabi rijaalu laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllah rijaal weeyaan kuwa ayaga ah rijaalna waxaa loogu magacaabay laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllah ilaahay subxaanaه wa tacaala hawshiisii hadday timaado dikriga alle subxaanaه wa tacaala haddii ay noqon lahayd nooc walbo ilaahay dikrigiisaa subxaanaه wa tacaala ku doorsan maayaan adduun iyo wixii hareerihiisa ah reer ku doorsan maayaan tijaaro ku doorsan maayaan shaqo ku doorsan maayaan ee maxaa yeeley waxay u taagan yihiin mar walbaba xifdi shariicati اlislaam xifdi shariicati اlislaam ayay u taagan yihiin walidalika abu hurayra radi allahu tacala canhu ardah wuxuu odhanayay abu daawuudna waa wariyaa fii maraasiilihi buu ku wariyaa wagayri dalik duruq badan baa looga soo arooriya abi hurayra radi allahu tacala canhu ardah wuxuu odhanayay dahaba annaasu wa baqiya الnasnaas naasun dahaba الnaasu wa baqiya الnasnaas unaas fi suurati naas waa tegeen buu odhanaya dadkii dadka ahaa oo sidaynu u niraahno hadal waa kii hore ragna maxaa la yidhi rag waa raggii hore hadalna waa kuu yidhi hadalna waa kuu yidhi weeyaan macnaha raggan dambe inaynan ragna ahayn hadalkooduna hadal ahayn bay ka dhiganta dahaba annaasu wa baqiya nasnaas dad waa tegey buu odhanaya waxaase haray nasnaas buu yihi rag lamood dad lamood nasnaas waxaa la yihahdaa luqada carabiga marka loo sii abtiriyo waxaa la yihahdaa ee lasii fiiriyo aqwaasha culimada qaybo ka mida sida bahalkan daayeerkaa dadku ugu egyahay oo kale weeyaan macnaha kuwa suuradii bini aadan la moodo laakiin aanan bini aadan dhaba ahayn maxaa yeele bini aadamku wuxuu bini aadan ku yahay dariiqii alle weeyaan subxaana wa tacaala waxaad xaqiiqo bini aadan ku tahay suurat annaas waxaad ku leedahay bini aadanka suuradiisii dhabta ahayd waxaad ku taagan tahay marka aad shareecada alle subxaana wa tacaala aad doonaysid inaad xambaartid ama aad xambaarsan tahay ama aad gudbinaysid taa weeyaan wixii intaa ka soo haray waa dad lamood weeyaan ma aha dad xaqiiqa ah cabdullahi bni mascuud baa wuxuu ohanayay radi allahu tacaala canhu ardah sida imaamu daaraami raxmat ullahi tacala caleyhi sunankiisa ku warinaya juska koowaad muqadamada safxada lixdan iyo lix raqamka ah boqol iyo labiyo afartan ayuu wuxuu ohanaya radi allahu tacala canhu ardah tacallamu اlcilma qabla an yuqbad wa qabduhu an yadhaba ahluh war cilmigan barta intaanan ilaahay oobsanin subxaana wa tacaala wax walba geeri bay leeyihiin cilmiganna geeri buu leeyahay intaan ilaahay oobsanin subxaana wa tacaala cilmigan barta cilmigan oobsashadiisuna waa qabda ahlihi weeyaan dadkii ehelka u ahaa inuu ilaahay la tago subxaana wa tacaala markaasuu cabdullaahi hadal aad u cajaa'ib badan yiro wuxuu odhanaya iyaakum wاtanauc wاtacamuq iyaakum wاtacamuqa wاlbidac wacalaykum bilcatiiq wacalaykum bilcatiiq war waxaad iska ilaalisaan waxaan gadaal ka yimid oo idil iska ilaaliya bidcadii iska ilaaliya tanaucii iyo ad adaygan iyo waxaan aan macnaha lahayn iska ilaaliya waxaadse ku sugnaataan catiiqa waa shaygii asalka ahaa alkitaab wasunna kaa u laabta kaasaa sugnaanta ah lafdi kaleu wuxuu ku odhanayay hadalka hadal u dhow oo wuxuu odhanaya war hooy cilmigan bartaan intaan ilaahay qibdoonin subxaana wa tacaala maxaa yeelay qofkiin ma oga mataa yuftaqaru ilay ama mataa yuftaqaru ilaa maa cinda waktiga wixii xaggiisa ahaaday loo baahan doono xaggiisa wax ahaaday waktiga loo baahan doono wadaad iska tukadaa tahay qolooyin baa masaa'il cilmi a ku weydiin doona kuu malaynaya salaadan aad tukanaysidba in cilmigu uu dhan yahay halkaa ku dhan yahay ma ogid waxaa aad la kulmi doontid sidaa darteeda waa in cilmiga la xifdiyo weeyaan laabtii lagu xifdiyo kutubtii lagu xifdiyo culimmadii lasoo naqlisayna laga xifdiyo o laga xambaaro weeyaan sidaa weeyaan maxaa yeelay alle subxaana wa tacaala cilmigan jibriil buu usoo dhiibay biwaasitati jibriil ayuu calaa sadri nabiy llahi muxamedin salى اllahu alayh wali wasalam kula soo dejiyey uma nabiy llahi muxamedna saxaabadaa ka dhaxlay laabtooday kaga dhaxleen wixii qori karayna waa qoreen uma bacda dalika taabiciintii baa ka dhaxlay wahaakada jiilba jiil buu usoo gudbinaya haddaanan jiilkii naga horreeyey laga qaadanin cilmiga khalaas weeyaan inagu waxaynu gudbina male markaa waxaynu u gudbinaynaa awlaadeenna waa jahli weeyaan waa jahli weeyaan sida islaantii la sheegayay ku xiratay salaadda maxaa la yihi maxay ahayd maxaynu dhihi jirnay mahmahdii sa sici madooba allihii caanihiisa caddeeyo taasaynu awlaadeenna u gudbinaynaa marka waa shay badiihi ah cid walbana ay garanayso sacan hadduu madow yahay canihiisu waa cad yihiin hadduu guduudan yahay canihiisu waa cad yihiin hadduu midab kale leeyahay canihiisu waa cad yihiin macnaha la tilmaamayaa wuxuu yahay ee meesha ku jira awlaaddaada waxaad u gudbinaysid waa jahli weeyaan haddaad adigu aabbaha waxa aad ka dhaxashay cilmiga uu ahaa wax aada u yar adigoo wax awlaaddaada ay kaa dhaxlayaanna intaa waa kasii yarta intaa waa kasii macna liidataa intaa waa kasii yaraanaysaa lidalik ayaa cabdullahi bni mascuud radi allahu tacala canhu ardaah qowl nabiga laga wariyana waa yahay salawaatu اllah wasalaamu alayh laa yaأti caamun ila wladii bacdahu sharu min cabdullahi bni mascuudna sidaasuu oranayay radi allahu tacala canhu ardaah qowl isaga laga warinaya ma idin dhahayo sanad baa sanad kale ka shar badan amiir baa amiir kale ka shar badan ee wuxuu ohanaya cabdullahi radi allahu tacala canhu ardaa sida imaamu daaramina fahantiisa sunankiisa ku warinayey juska koowaad safxada toddobaatan iyo lix raqamka a boqol iyo sideed iyo siddeetan ayuu wuxuu odhanaya cabdullahi bni mascuud laa yaأti calaykum caamun إila wa huwa sharu min aladi kana qablah ama inii lastu acni caama akhdabu min caamin war sanad ma jiro ilaa kii ka horeeyey baa ka khayr badan ka dambaana shar badan idin dhihi maayo sanad baa sanad ka barwaaqo badan sanad baa sanad ka aaran badan idin dhihi maayo arrintaa idinkugu qiyaas qaadan maayo madaxweynihii hore iyo madaxweynahan kan dambea dambeeyey baa khayr badan sidaa idin dhihi maayo buu yidhi laakiin macnaha loola jeeda maxay tahay xadiidka nebigaasi calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya maxay tahay walaakin culamaa'ukum wa khiyaarukum wa fuqahaa'ukum yadhabuun cabdullahi wuxuu yidhi radi allahu tacala canhu ardaa culamadiinni iyo akhyaartiinni iyo fuqahadiinni waa tegayaanoo geeri baa qaadanaysa uma maxaa dhacaysa markaa dabadeed laa tajiduuna minhum khalafan wax idin bedelo heli maysaan qofkii caalimka ahaa cilmigiisii iyo isagii oo kale la heli maayo booskii wax soo fadhiista innaba ha yaraatay in la helo way adkaanaysaa waa sida uu tilmaamaya cabdullahi radi allahu tacala canhu ardaa maxaa yeelay cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa qolooyinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uga markhaati kacay cilmiga qofka doonaya inuu qur'aanka u akriyo caddan kamaa unzil falyaqra' qira'ati ibnu macabdin qofka doonaya inuu akriyo cilmiga sida ilaahay qur'aanka in siduu ilahay usoo dejiyo subxaanah wa tacaala isagoo qoyan ha akriya qiraa'ada ibnu mascuud radi allahu tacala canhu ardaa raggii qur'aanka weeleeyey buuna ka mid aha wuxuuna odhanayay in ka badan siddeetan suuradood waxaan ka qaatay nebiga carabkiisa salawaatu llah wasalaamu calayh oon ka xifdiyey qur'aanku waa boqol iyo afar iyo toban suuradood maxaa soo haray markaa afar iyo soddon suuradood afar iyo soddon suuradood keliya soo hartay intaasina waa intuu hijrooday weeyaan radi allahu tacala canhu ardaa wuxuu oranayaa marka idin dhihi maayo sanad baa sanad ka abaar badan ama ka aaran badan ama ka iyo sanadkii hore iyo madaxweynihii hore iyo ka dambe iyo waa sidan iyo laakiin waxaan idin leeyahay akhyaartiinni iyo culamadiinni iyo fuqahadiinni dhammaan waa tegayaan wax idin bedelo booskoodii istaagana arki maysaan wayajiiu qowmu yaqisuuna alamra bira'yihim waxaana iman doono iyaga bedelaya qowm ku qiyaasanaya umuurta oo dhan ra'yigooda oo macnuhu waa maxay diinta iyo caqligu waa isku mid weeyaan waa isxambaarsan yihiin ma kala weynaa waa isku mid weeyaan diinta naf ahaanteedu ma og tahay caqliga inaynan ka weyneynba waa sidaa weeyaan wacalaa ayati xaal iyadoo waktigu salaadii la gaaray aqwaasha culimada ee arrintaa ku soo aroortay wax la koobi karaya maaha aad bay u tiro badan yihiin haddii ilaahay subxaana wa tacaala fursad kalena siiyana wakti kale ayaynu insha allahu tacaala ka hadli doonaa laakiin darsigeenni sababtaan u istaajinay kelimadaana aan usoo qaadanaa waxay ahayd wafaadii iyo geeridii ku timid sheekheenni sheekh cumar faaruuq raxmat ullahi tacaala calayh ilahina aan oga baryana subxaanah wa tacaala an yuskinahu fii fasiixa jinaanihi tabaaraka wa tacaala waan yuwasica lahu fii qabrih wa yunawira lah ilahan oga baryana subxaana wa tacaala inuu dembigiisa u dhaafo mid hore iyo mid dambe inuuna ilaahay ka yeelo subxaanah wa tacaala maca الnabiyiina والصidiiqiina والشhuhadaa والصaalixiina وxasuna ula'ika rafiiqa وsli اllahuma وslm عlى nabiyina muxamedi وعlى آlihi وsaxbihi أجmaعin والsalaam عalaykum وraxmat اllahi وbarakaatu